ummadoo kale maana isku meel la u jeeda haddii xaaje muhiima muftaxeeda la waayo macluumaadka adduunka iyo meertadaa la dayaa meel fog baa la dhugtaa ruuxna ruux kama maarmo mar haddii laysmaagana mar baa layscafiyaa ma dhammaata colaadoo maqashaada dhex taaliya ma ilowdu dan maahan qalbi meel ku adkaysto madaqayrka horseediyo maslaxooyinka diidana ma rastuu salfadaa dagaal maatada wiiqana makaanku dumiyaa dal masiiba ku raagtana muskaa loogu jiraa codkaasi aad maqlaysaan waa abwaan sugaal cabdulla cumar oo tirinayay gebigiisa cusub ee ugu magac daray war miyaydnaan arkayn oo soo tabinaya sida uga murugooday abwaanku colaadda daba dheeraatay ee soomaaliya ka taagnayd ku dhowaad shan iyo labaatanka sano war miyaydnaan arkayn murugmaarugsheeye waxa aan ka macaasnay war miyaydnaan arkayn mudnaantii dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno war miyaydnaan arkayn ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyaydnaan arkayn mashaqada dalka taalla war miyaydnaan arkayn masiibooyinka muuqda adeegsiga suugaanta ee colaadaha iyo nabadu ma aha wax ku cusub soomaalida xaqiiqdiina waxaaba qaybta ugu weyn ay ku lahayd sooyaalka nololeed ee mujtamaca soomaalida oo ay suugaantuna meel fog kaga jirtay dirirta iyo xallinta khilaafaadka haddaba goormo ayay bilaabantay sideedaba in soomaalidu ay ka gabaydo nolosha axmed faarax cali idaaja waa qoraal suugaaneed waxaana uu barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha u diyaariyaa idaacadda voice of america maadaama aynaan wax qori jirin oo dad wax qoro aynaan ahayn goor uu bilowday ama gabayadii ugu horreeyey oo soo baxay haddii alla kuu roonyahay soomaalida dhexdeeda lama sheegi karo oo wax bilowday markaa ma masafooyin baa ka horreyn jiray waxaa la yidhahdaa raajo ogaas baa ugu horreeyo haddii alla kuu roon yahay waxaan codka codka la yidhaahdo ama sargoynta miisaan miisaanka haddii alla kuu roon yahay isku sargo-an ee maansadu ay leedahay ninkaasaa sameeyo ugu horreeyey ayaa la yidhahdaa hooyaalaya hooyaalaya isagaa ku sargooyey maansada soomaalida ayaa la yidhaahdaa laakiin wax la huba ma aha marka soomaalida suugaanteeda waxay kusoo ururtay inta badan sheeka xariire iyo maansada oo gabaygu ugu weyn yahay aynu usoo dhaadhacna markii suugaantu ay qayb ka noqotay in laysku gubaabiyo ama in lagu kiciyo colaad ama in nabad lagu dhaliyo halkay ka bilaabantay waxay ka bilaabatay halganka nolosha halganka nolosha wuxuu keenayaa waxa weeye qof walba inuu ciidan urursado ciidanka aada ururinayso marka waxaad ku gubaabinaysaa yacni afna waa lagu gubaabin karaa caadi ah inta ciidanka lasoo ururiyo laakiin waxaa ka sii fiicnaa oo ka sii waxtar badnaa oo ka saamays badnaa waa weeye marka colka inta la duulinayo uu haddii alla kuu roonay gabay lagu duuliyo ama nin gabyaa ay uu raaco maalan waxaa kasoo qaada salaan carabey oo kale allah u naxariiste kun iyo sagaal boqol iyo soddon soddonadii ama afartanadii bilowgoodii niman buu gubaabinayay arrintuna waxay ku saabsanayd qof dumar ah oo nin cadan jooga oo salaan ay isu dhawaayeen ilmaadeer ahaayeen laga fasakhay inta lacag iyo wax la bixiyey marka ayaa salaan wuxuu gubaabiyey mriirihiisa gubaabinayay yani gabaygu waa dheer yahay laakiin halqabsigii ama halkudhegiisii wuxuu ahaa haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaay ee dhaqashiya mar bay kaa yihiin dheragu xaaraane dadigaansha waa ceeb inaad dhimagsataa meele dhadhan ma laha aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dharbaaxa quuree dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide qorayaasha iyo aqoon-yahanadu waxay isku raacsan yihiin in gabaygu uusan ahayn kan ugu faca weyn suugaanta soomaalida balse haddana waxa uu noqday kan ugu caansan marka ay noqoto colaadda iyo nabadda sida uu sheegayo mustafa sheekh cilmi oo ka mid ah abwaanada sida weyn looga yaqaano soomaaliya gabaygu wakhtigiisu ma dhoweyn ma dhoweyn dhowr boqol oo sano wuu gaarayaa dhaantada waxa alle igu yidhi xaaji baalbaal ugu yidhi waxaa laga soo bilaabay saylac hir waa la oran jiray sidaa loo tuma jiray way soo gudubto soomaali galbeed bay ay soo artay iyo dhulkaasi soo gashay waa la kordhiyey habkanaa loosii tumay waxbaa lagu daray hadda sidaas waxuu ahaa hadda muxuu ahay markaad aad eegtid hadda dhaantada jigsadiya markaad eegtid siday ahaan jirta sidaan ahayn oo fantastic ayaa lagu daray marka mar walba waxbaa ku darsamaya marka gabayguna waa sidoo kaleeto oo gabaygu sidoo kaleeto weeyaan luuqadiisi goortay ahayd marka wati codkiisa goortuu bilowda in lagu luuqeeyo oyaalay dhowr baa loo qaadaa marka taa nafsadeeda waxay lama tahay gabayga naftiisa sababo kala duwan ayaa kicin jiray dagaalada iyo aafada colaadaha abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu ka mid yahay gabyaaga ilaahay hibada u siiyey curinta suugaanta isagoo u warramaya ismaaciil xuseen farjar oo ka tirsan v o eda ayuu sharaxay sida dhibta yar ee colaaduhu ay u huri jireen wakhtigaa badi waxaa ugu badnaa ama in ceel laysku dilo oo biyayarooda ama in barwaaqo timaado oo xadka laga baxo ciir baa la day weydee gaajayna daba carar ilaa xadkaasaa la socon jiray dabeedna oo waa muddo dheer baa nabadijiri jirto waxaa loo baahan jiray in dee gacanta la fidiyo oo hayaa maaragtay yaa loo baahan jiro oo dee waa bani aadamka waa taas waa ta bani aadamka iska daciifka ah iska daciifka ma xamilo sina ma xamilo labada labada midna ma xamilo marka waa la iskula daalan jiray oo dagaallo waaweyn oo lagu rogmaday baa dhacayo dabadeedna marka ugu dambaysa marka dee la naafoobo ayaa loo baahan jiray nabadda laakiin moosle waxay ceel marka ta u tusaalaha weyne waa tii qabaalka ee qabaalku kabis lahay oo ka tegis lahaa halbaa ceel baa laga cabayy ninba qabaal baa markaa wax lagu waraabin jiray qoriyo hogeed laga qoray haddii waaweynee libiga ah iyo dabeetana qabaalkii biyo ku shirtay oo geeliisi tuba yahay ayaa qaalin meel kale u socotaa dar kale dar kale u socotaa ay jidho dhinac bay ka yar jebisay ninkii wuxuu tegey ninkii hasha lahaa wuxuu hashaadii markaale qabaalkaygii dee way jebisay daabay jebisay uu keeno markaasmakanaha daayar bay jabisay ka soo qaad isaga oo gunta ka dhacay intuu bahal berigaa la gashay qoysoo waran oo qaash la odhan jiray oo sita ayuu ku dhuftay qabaalkeedu ka soo qaad isagoo gunta ka dhacay markii dambe waa takeenaysa war qabaalku kabis lahaaye oo ka tegis lahaaye waa laysku rogmaday markii la dhibso markii la rogmaday hadigoo marka la rogmado ayaa waxaa iman jirta calaacal marka dambe marka la xanuunsado ayaa laga heshin jiray suugaanta siiba gabayadu waxay ahaayeen kuwo mar walba joogto ah door toos ahna ku leh colaadda iyo nabadda ee soomaalidii hore sida uu sharaxayo yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir oo isna ka mid ah gabyaaga sida weyn looga yaqaano dhulalka soomaalida waxa uu magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac sababaha colaadda kicin jiray waxaa ka mid ahaa geela oo la kala qaado waxaa jirta qisas ka cajiibaho nin hal wata ka luumaybaa geel la soo hoyday subaxii markuu sidhi hashii uu yidhi war geli hashii soo saara baa la yidhi hal tiray ka dhinnaydoo gelu sagaal iyo sagaashan buu ahaayo hashaasaa ka dhinnayd way ku buuxdaaye kuu saari mayne iska oro dabeetna meeshii dagaal baa ka dhacay ninkii lanjeer loodhan jiray waa kii ka gabyayee lahaa isagoo geel la kala qaaday oo laysku soo gaadhay ka hadlaya dhugta liifada iyo saanada iyo dhoorku murugtaayee dhafandhaafka sulubka iyo cabaar kalea dhex joogtaayee hadba dheega labadii colbay mid u dhowaysaayee kolba qoladii yaree dhiiratay dhinaca saarta geelu wuxuu ahaa waxyaabaha inta badan colaadda kiciya dumarkaa ka mid ahaa gabadh ayaa laba beelood isu geyn jirtay oo aawadeed la isu dili jiray ama la faraxumeeyey ama nin u doonaydoo nin kale kala baxay ayaa sababaha dagaalka kicin jiray ka mid ahaa waxaa tusaale inoogu filan gabadhii la baxday tafadhiib ee labada beelood ay aawadeed isu laayeen ninka la odhan jiray cali duulanay u doonanayd dabeedna faarax af xakame ayaa jidka iyadoo la marinayo ay u soo gashay adigu aclaayo kulli xaal gabadhii waa la isku soo duulay labadii ninee isku hayay midna ma calfan qabiil labadii qabiile kalena dagaal xoogla ka dhex dhacay waa tii ningabyayeel ahaa tafadhiig midii loo baxshay boqol ku ruux weyday armugabaygu baabkaa noqdaa dunida baaweyn xilliyada ay dagaalladu dhacaan waxaa jiri jiray xeerar ay tahay in la dhowro haddii la jebiyana laga gebyi jiray sida uu mar kale sharaxayo yuusuf shaacir nin quraa iyadoo la fadhiyo shirka ka kacayo gabay tirinaya markaase arrintiiba dhulka la dhigaya marka laba beelood baa jiray oo isdilay oo dabadeetana qolo laga bursaday dabeetana qoladii laga bursaday ragna waa laga laayay ninna waa laga qabtay qoladii kale oo dagaalkii isu diyaarinaysa yay arkeen ninkii oo soo socda oo xoolana soo wata weliba ninkii la qabtay ninkii baa yimi wuu warramay wuxuu ihi gabadhna waa laysiiyey reerkna waa iga dambeeya wuu soo socdaa intiina waa la xanaanaynayey waa kaa ninkii inanka dhalay inanka fadal baa la odhan jiray oo colka abaabulayey ayaa wuxuu ihi ma fadal baan ka abaalgudaa mise raggii dhintay baan u aaraa yacni wanaagga loo sameeyey inankaygii colaad halkii bay isku taagtay dabeetana reerkii kalena wanaag buu reerkii ula tegey hablaa la isdhaafsaday waa la wada degay waa la xididay si sharaf leh arrintii u dhammaatay way jiitami jirtay marmar colaaddu oo laba reer colaaddood waa jiitami jirtay way dhacdaa laakiin haddana waa laga heshiin jiray waxay ku ducaysan jireen dadkii hore shan xaale ilaahay waa kaa magan galla colaad aan laga heshiin cudur aan laga bogsan caydh aan laga dhaqan cilmi aan mafac lahayn iyo cadho aan laga soo noqon shantaa xaale ilahay waa kaa magan galla bay odhan jiray marka laga imaado suugaanta adigu aad curiso amaba aad hal abuurka hal abuurnimada iyo curiskaadu aad samayso dabcan waxaad iyadana aada u uruurisaa ood inta badan aad ku xeel dheertahay suugaanta kale ee soomaalidu ay tiriyeen haddii aad soo koobno maxaad ka tilmaami karta soomaalidu suugaan ahaan maxay nabadda kaga tidhi ama ay kaga hadashay si colaadda maxay ka tidhi laba qodob baan tilmaami lahaa oo midna colaadda kiciyey midna dejiyey sugaantu laba beelood oo nin iska dilay oo weliba ninkii caanka ahaa ee loodhan jiray mataan ciideed oo nin la yaqaanay ahaa mag wanaagsan laga bixiyey oo laga heshiiyey nin baa cada ka gabiyey gardur nimanka tegay uu fariin gaaban iga geeya niman baa mataan gowracaan geed xadhaar bixine gayi lagu nastaa buu ahaa geeray jabiyeene ma gaadina gadiid maalilaa loo guddoonsadaye garhka ciidda waxaa loogu daray tala ay gooyeene gublayeeye muxuu xuseen xagargool u qalan waaye gelin laguma dhaame muxuu gaasu bixin waaye cadan buu ka soo daray gabayga gabaygii baa baahay waa gardur meeshuu u diraya kala foga dabadeetana dee gabaygi markuu baahay baa qoladii ninka laga dilay gabaygii taabta iyadoo shirkii la fadhiyo oo ninkii mataan wax laga saarayana fadhiyo ayaa mataan walaalkii warankii kaalka ahaa ninkii ku shalwiyey kiina dubbaan nagu kashifay kooskii cadan weyn hadalkiina soo wada kariyo kuna yidhi yaa la yidhi halkiiba colaadii dhacayda kala baxay waxaan ka wadaa in sugaantu ay labada dhinacba leedahay ninkii aanu xusnay markii hore saraan carabi laba reeroo isdilaya oo la dhex galay oo culimmada iyo codkarba dhex galeen oo loo kala taag waayey oo xataa la sheegay in kitaabkii ay ka laadeen shiikhii kitaabka ku wacdiyayey ayuu yidhi shiikh afkaa aad kula hadlaysee aayaadka iyo xadiista iyo diinta ah garan maayaane afa yaqaaniin ma kula hadla haabuudha kula hadal haddaad maanta kala dareeriso xasanaad weyn baad ka helaysaa geeraar buu bilaabay geeraarka caanka noqday wartalow colka jooja ayuu tiriyey nin caloola cad joogay oo maygaag ciidan war qaatay oo colkii beeye ogaa waa cibaaro qabaayo balaayo curufkeeda iyo cidhibteeda dambeeta iyo cunsurteeda yaqaano caqiibu taliya kala cawdibilaysto wartalow colka jooja nin habeenna casheeye inuu caafiyaddiisa cabbaar meel la fadhiisto cindigaanay gelayno ceryaanaan hadh lahayn iyo ciirunba isugu toostooo waa calaamad iblays carabkan ku hadlaayana nin caleentii caddaati iyo calli reerela yaal loo iscufaayo golaayo cararaaya hadhow iyo caamadaan garanayn kala cawdibilaysto oo wartalow colka jooja intiibaa cantarteenoo ciridii gubankii iyo ciridii gubankii cashigu reerka ku laayiyo meydkiina camiraaye candhadheerta dhurwaaye ciidda haadu ku jiidi iyo cuqdadkii ka baxdeenoo cosabkii balambaal iyo caleentii karamaan iyo dhulka meesha curboon iyo cayn baa soo gursateenoo cambartii geela dhalaysa iyo adhaa ceegan guryaha caanay baydan cudhaaya carfigaa nabadaa leh kala cawdibulaysta wartala waxa la sheegaa sida u wada geeraarkii inay kala dareereen oo meeshii gawaan noqotay cid dambena isuguma imanina sidii unbaa lagu kala dareera oo colaadii isku taagtay sugaanyahanadu waxay aaminsan yihiin in dagaalkii daraawiishtu la gashay gumaystihii britain ay ahayd qadiyaddii ugu horraysay ee soomaalidu ay isugu wada timaaddo intooda badanna ay ku wada dagaal galaan gabayaduna qayb weyn ayay ka ahaayeen dagaalkii daraawiishta axmed faarax cali idaajaa ayaa ka mid ah qorayaasha sida weyn u darsay taariikhdii daraawiishta ina cabdulaxasan haddaan marka yani eyarkaaga sheego waxa weeye asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa shabeellada sare laakiin meesha uu ku dhashay waa nugaal aabihiina waa ku dhashay runtii caadi yani nin caadi ah kama suuro gasho hadiya jeerna waan sheegaa isaga oo wadanku uu qabiil qabiil iyo ajaanku soomaalidu ay beelbeel tahay inuu inta nugaal taga ninka halkaa ku dhashay ciddoodu ka soo jeedaa uu abaabul caynkaas iyo dagaal caynkaas ingiriis iyo talyaani iyo xabashi la galo labaatan sanana uu wado yani waxaa waxyaalaha ay ugu suuro gashay hogaaminta caynkaas oo dherarka badani waxaan qabaa inay tahay maansada iyo gubaabada uu ku tirin jiray wax iiga sheeg suugaantii uu ku dagaalami jiray suugaantu waxa weeye marna ciidan buu duulinayaa marna wuxuu daafacayaa qadiyadda daraawiishta lafteeda ayuu daafacayaa oo uu leeyahay yani waxa weeye yani qadiyad fiican inay u dagaalamayaan oo u dhimanayaan taasi waxay keeni jirtay marka dadka ka soo horjeeda inuu wax ka sheego si loo naco iyaga matalan waxaan kuu soo qabanahayaa waxaa jira culimo badan oo soomaali ah oo qabi jirtay ina cabdilla xasan isagu wuxuu qabay inaan mataqaanaa gumaysiga lala noolaan karin oo hadduu badbado jooga ay tahay in laga baxo ama lala diriro wadaado kale waxay qabeen oo xasan qaadiriyada ahi in haddaan ninkan cadaanka ah oo shisheeya hadduusan wax kugu dhibayn adiga oo aad faa'iido ku qabto in lala in lala degaa yani inaysan xaaraan ahayn culimadiibuu marka la hadlahaya waxa weeye sidaa qabtay midaan oo kale maase waxaa jirta masafo aad u dheero waxaa jirta la yidhahdo doodaley oo doodna waxaan u leeyahay ah waxaan kaaga sheegayaa intii uu wadaadada ku yidhi waxaa ka mid a wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka ah war aan idinma dooxine idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baa dacabta igu kiciye san haroo idiin daran dadnigiinka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana dunna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajri iyo ducuu heli dibna deeqa ee bahay debinta saari maysaan diin imaan lahaynay dameer caynsan weeye war maxaad dufurayahow cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne kadib haddaba dagaalkii daraawiishta qadiyaddii labaad ee soomaalidu isugu timaaddo sida weyn waxa uu ahaa halgankii leegada suugaantuna waxay mar kale qayb ka noqotay halgankii gobonnimo doonka waa kan axmed faarax cali idaaja oo sharaxaya gabayadii iyo suugaantii laga tiriyey dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka xaaji aadan axmed afqalooc kuna allaha u naxariistay la oran jiray raggii wuxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo toddobadii intuu haddii alla ku roon yahay ka soo galay banaanka dibaduhu jidi jiray ayuu arkay dadkii haddii argaabuu tegey oo hargeysuu tegey badbaduu tegey dadkii wuxuu arkay gobonimadii haddii alla kugu roon yahay adduunka oo dhan usoo istaagay aan aan dan ka lahayn marka ayuu guwaabiyey dadka ugu guwaabada badan buu ahaa wuxuu yidhi inkastoo dabii maahira oo duha ah loo keeno dalla male duwaaq iyo wadnuhu nimay dilaaceene dulli baad ahaydeen tan iyo daahirkiin abide dafdaf iyo kulayl waxaan la imid dacastay laabtiiiyo waxyi hadduu adiin soo dego oo la idin deeqsiiyo oo nebigu soo daahiro yaan idin daweeyeene adinkiiyo dinaduhuba horow damac xumaateen midna darajo kuma haysataan labada daarood ee raganimasa daleen lagama helo daar adoo gala ee haddaad doono leedahay naftaa diiq la geliyaaye waa mur iyo daybaaq waxaa dib ugu aydaaye mase haddaan waxaan doonayay iyo dowladnimo waayey dantay weeye inaan aamusaa eega dabadeede dulligaa ku jira noloshu waa adinku daylqaafa buy inaad noolaataanba ma aha buy haddaa waxaan ogolaateen markaana waxaa ammaanka lagu hayaa xamar baa waxaa aada uga socday gobonnimo doonkii leegadu ay horkacaysay waa waa soddobaiyo afartankii xilligii dowladdii kacaanka ee militariga ahaydna suugaantu waxay qayb weyn ku lahayd awooddii iyo barnaamijyadii kicinta iyo fidinta ee ahdaafta kacaanka abwaanadii ugu horreeyey ee ka qayb galay suugaantii abaabulka waxaa ka mid ahaa abwaan sugaal cabdulle cumar anoo dhaashada tumaya gaalsacyo laga soo qoray eegan baa lagu soo diray toddobaatankii baa laysoo qoray eegan mataqaanaa kabacdi baan aasaasmay kooxda eegan baa kamid ahaa riwaayadaha mataqaana la dhigahayo kacaanka dadka u hanuuniyaasha qarankaa laloo dexiyey cabdirashiid indhabuur allah u naxariistay ninkaas ayaa taliya noo ahaa tima jirac waa dhintay ibraahim baadil waa yani raggaas hadda ma xasuusin karo ma maqlaysaa si fiican waa cuna malayga maalkeena weeye cuna malayga ayaa ugu horreeyay heesahan sameeyey toddobaatan iyo labadii wakti ololaha malalay lagu qaadayay goor dambena sugaal cabdulle waxa uu ka mid noqday suugaanyahanadii eersaday afkooda kadib markii uu soo saaray cajaladda la magac baxday leyla kadib waa layxday godkaa laygu riday jarmal baa bahaaday jarmal markaa kasoo laabtana godkaa laygu riday afar bilood iyo shan iyo toban cishaan godka ku jiri meel dhulka hoostiisaa ku jiri aniga iyo nimanka laba nin oo kale maxaa laydiin xiray waxa la waxa laygu xiray adigu cajaladaas iyo dadka adigu bakdigelinna waa jirtay marka maalin garabtina waa lay qabtay godkaa laygu riday afar bilood iyo dhowr iyo toban cishaan ku jiri markii lay soo deganayana waxaa layga saxeexay inaan ahay qalan dubis laakiin la ii naxariistay mar dambase aan la ii naxariisanayn maalinti noqonaa la yidhi saxiix waxaas marka waxa weeye iska un baqdi gelin bay ahayd waa waana baqay baqdiintiina waa waa arkay xilligii dagaalada sokeeyana suugaantu waxay mar kale ka mid noqotay aalado loo adeegsado hurinta colaadaha iyo weliba demintooda dagaalada aan damayn loolanka awoodda iyo dhiigga qubanaya waxaa mid ka mida gabayada ugu caansan ka tiriyey abwaan mustafa sheekh cilmi dadka siyaasada sheeganaya ma aha qabiil colow ma jiro nin waliba qabiilkiisa ayuu ul ka dhiganayaa saw midka wax ka doonaya oo ula dhaco kaasuna qabiilkiisa ul ka dhiganayaa labadii ulada laisla dhacaya bal intaa wax ka daran baa jiro inaga diimoon hadduu libaaxdo waxa dhiga doobiroon markuu darabta iyo kuraska iyo cuno dimaaxdeeda dikurdubi ma lidu damalku yaal meel dusheeda ah intuu durgiyo oo carriyo durku saantiran dakanidii galay ogya waa dabayshani ee warbaldaya nimankan milmibaad ka dila doorashada raadin raggii laaya walaawo kuway dadkii ka laayeen doorasho kasoo doonaya iyagu ayagana way dooranayaan si fiican marka sheekada ku yimid bal ii sheeg gabaygaas siduu kuugu dhashay waxau iigu dhashay de hogaamiye kooxaadyadii iyo waxaan muxuu ahay soomaalida iska wada horkoonya iyo abartuunistayaasha iyo kuwa nin walba ninkii ugu daraayo oo ugu xumaayo eeg eeg waxay kuleeyihiin hebel haddaan doorno waxba waxba waxba laga heli maayo hebel wax dhici kare aanu doorano soomaali halkaasay maraysaa maogta dawlad fiican oo shacbi fiicanay ka timaadaaye arma garatay soomaali ciiyo u dhawaaqay kuceshan wuxuu sheegay naga uga cufeeyey iftii isxanaajay carafkoodu tilmaamay ciishoodii iska ooyey awgabaanay ku keenay aciyo ku agaashay cirfahaanay ka qaaday aaba weyda naftaydu arcoorigaanay ka meertay jirkii bay cadanyooday cisibaan la jeclay cusur weeye ka booday dibnahay gacalaasi ma caasiya ummadda ciyaarka ma ka rabta casheeraari ujeedu cisibayn kari maaye inuu cuurku u baxo cubmaatu waan marin waaye itibaara tusaale carada waan kala qustay haddaan casibirin nafta diyaan cariirin curuq yaanu ku beerin raafa wuxuu sheegay cuqlafaa u dambeeyin aynsan ugu ramleeyey cufantaa maskaxdooda iyo casiwdaa qalbigooda caaraa xun ku dabashay wax gaari caraace akirayo ma shaqeeye cilmigaan uga saaro orayo kabi maskaxdeed ku caymi ummadda waa ogtahay waaba ka qoostay ba ogtahay macnaha ma garata aragtida mustafa sheekh cilmi mid lamida waxaa qaba abwaan cusmaan ducaale oo ka mid ah suugaanyahanada da'da yar ee ka gebiyey dagaalada sokeeye waxaan in badan ka tiriyey waxa la isku haystaa ee ilaa hadda soomaalia ka gamada inuu yahay qabiil ama gobol ama maamul goboleed ha loo sameeyo ama dalaayo kale magac kale loogu yeedho wax halkaa ina dhigay halkaa waxaa keen waxa wey nin soomaaliyeed oo magac qabiil ku qaraalanaya oo aan naf u haynin kuway cidu igeen maadirada yihiin iyo kuwa ugu dhow marka uu dan laya odhanaya anigu haddaan hebelahay nin aqoon-yahaan abaanahay haddaan maanta doono secretariya guud ee jimcadda culamada dhexaysa la magacaabaya waxa la diidan yahay waa idinka kuwii cidu xigay buu dab ku shugaya xabad buu gelinaya iyagu agaraabay ku yidhaahdaan ma laha war haddaad jimcadda culamada dhexaysa helaysanad orod u doono kuwa iyaga masaakiinta iska haytahansanka ay ceeshineen ninka soomaalida nin doorka u taqaana waa kuma haryayga soomaalida waa kuma midkan u bixiyey qaboblaha dagaalwade midkan qaati laga joogsan oo wulaysatayo kaan samayn qaad khalqiga laaya qacda waacdi laacaba midkaan boqolqol soo goynin aadmiga midkaan qalanin aman kisaasaynin maatada midkaan qalina qalanjabaa xoogin qarashkii colaabaa midkaan bixinin qaadhaanka waabay qadhaadh iyo midkaan dacabta qooshaynin beentiyo qiyaamada midkaan qalin daraalaynin xaaraan midkii aan qandiga iyo qowlada buuxsan qabiilnimo midkaan sheegan ee qolo ku faanaynin qiimo kama leh qoonkaaniyo qaranka soomaaliya kaasaa qabuul naga hela uu dhabuq weynaaye ninka halka cilnaala ina dhigana waa ninka cilninka ninkamaadka u naqaana cismaan ducaale waxa uu mid ka mida gabayadiisa isku xidhayaa dhibaatada laga soo maray gobonnimada iyo sida dhibta yar ee loo burburiyey waagii dalka la joogo anigu nin weyno soddon jir ku dhow baan soomaaliya kasoo qaxay markan halka idi manasoora sagaashan iyo sideedii ayaa communitiyada soomaalida halkan jooga waxay ugu idhaaheen war calanki baynu dabaaldegaynaayo kowdii julay iyo lix iyo labaatanki julay baa la joogay waxaa la samaynaya dabaaldega cismaanow dee wadiga lawaan gabi ama kasoo qayb gelaysa ani marka waxay la noqotay inaanay meel laga dabaaldego la joogina ay u baahan tahay xusuustii baroordiiqda calan loo dabaaldegaya ayaa waxaa kamid ahaa dad ninkaan wax ogeyn dembi looma xambaarshe damaashaadka dhacayo calanka loo digriyaayo ee loo dabaaldegayaa isagoon dad lahayn oo dalluun dheer lagu tuulay oo durufaan ku ogaayo dooda weyga su-aale ma dib buu u dhashay daabicii bartankiisiyo xidigta dayaxaya daruuraa eekayd duulkii ay metelaysay darmiqna iska dalaba dusha saartay dulligii isticmaarka iyo daanyadii kaga raystay ma u dabaaldegayaan oo difaac loogu jiraan dagaalkii halgankii daljirkii ku naf waayey wixii geesmin doora ku casheeyey dugaagu dayarkii la gumaaday hooyadii lagu dooxay hablihii dahabkoodii iyo duruucdooda xaraashay isku soo wadadiba wixii dhiig lagu daasay ma dareensan yihiin xasaasiyadda weli ka taagan colaadda qabaa'ilada awgeed hoos u sii geli mayno suugaanta la adeegsaday dhammaanteed waxaanse eegaynaa sida ay gabayadu raad ugu yeesheen colaadda casrigaa abwaan yuusuf cusmaan cabdulle yuusuf shaacir waxa uu ka mid ahaa suugaanyahanadii ka qayb qaatay qaboojinta colaadaha sokeeye ee ka dhacay somalilan horraantii sagaashameeyada isagoo u warramaya cabdixakiin maxamuud jirwac ayuu ka sheekeeyey sida ay suugaanta ugu adeegsadeen deminta colaadaha colaaddu labay ahaydoo midna waxay ahayd mid colaad weyna oo khasaaro badan geysatay oo rag badani dhintay oo rag badani dhaawacmay oo muddo socotay taa marka laysaga imanayo waa ta la odhan jiray wixii xaggaana daad ha qaado xaggaana dabayl ha qaado yacnii haddii lagu noqdo xisaabtan nabadda xudhmi mayso nin waliba waxbuu soo hibanaya marka waataan ku leeyahay marmar baa waxaa dhaci jirta in la yidhaahdo wixii muuqda aan isu celin faras caan oo nin leeyahay qorigii hebel oo nin sito de hadday magaalada waxaa tahay daartii hebel wixii muuqda ha la isu celiyo laakiin wixii khasaaraha kale dhacay haynagu soo fadhina baa la odhan jiray ka dhammaan mayna haddana soo fadhne anigu waxaan ahaa ka mid ahaa dadkii ergooyinkii dagaalkii somalilan ka dhacay shan iyo sagaashankii ergooyinkii nabadaynta ayaan ka mid ahaa ilaa shan shir meelahaasaan ka qayb qaatay weliba xagga gabayga yaan u qaabilsanaa waxaan kasii xusuustaa gabayadii aanu meesha ka tirinaynay afooyinkii dhacay wixii uunka kala gaadhay wax dhaaxaa asaayaha gasheen kuna idlaateene umuldooxa waataa wax badan ehel ku weydeene sidii duul abxaaradu gasho eebe lagu laayey maydkii awaaraha la dhigay dumarkii ooyayey ayaamihii madoobaa ninkii aad u garanaya ama dhaax ogaalkeed qabaa ma aad yadoodeene ilowshiyaha kaga xuntihiin umyaa kale yacnii ummad taarikh qororle baanan ahayn waxaa kaloo ka mid ahaa hanjabaad sokeeyiya inuu gacalku hawl yeesho ama uu halbowlaha isjaro haabka kuma hayne heryadiisa awrkii cuna ahaa maqaad ma lehe hadhuubkii janjeersamay waxbaa laga hambeeyaae hilowgii tulimiyo wanaag lagu heshiinayo oo lagu hirtaabaan jeclaa hogashadiisiiye habkii nolosha loo higsan jiray weli ma haystaane wuxuu horumarkii ku jiraa nabad lahaybsha waa sugaantii aanu kaga qayb qaadananay nabadda marka anigu tii aan joogay saasay ahayd wixii hore maanaan soo fadhin waxaanu nidhi wixii hore ha laga kaco weji cusub iyo bog cusub aan bilowno waxaan garanayaa sheebarkii aanu joognay xeerku wuxuu ahaa intaa aynu shirka u fadhino wixii dhacay way ka duwan yihin wixii hore iyagu waayo annagoo fadhinaa nin la dilay ninkaa magtiisi baa la yidhi qoladii dishay hala keeno waayo wuxuu ka dambeeyey intii xeerkii nabadda iyo waawaantii ayuu ka dambeeyey saasay ahayd marka haddii colaad colaad soo jiisato tahay bal imika Soomaaliya hadii la yiraahdo la yiraahdo la xisaabiyo 22 sanadood wixii dhacay cid ka dabaalanaysa de ma jirto waa in la yiraahdo ruuxa hore ha laga kaco waji cusub ha la furo
sannadihii u dambeeyeyna dagaalka afka ee ka dhanka xagjirnimada iyo al-shabaab waxaa horseed ka ahaa fanaaniinta soomaalida saddexdii bishii disembar sannadkii labada kun iyo sagaalka qarax ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday hoteelka shaama oo ay ka socotay xaflad ay ku qalin jebinayeen arday dhakhtarnimo baratay waxaana ku dhintay ku dhowaad soddon qof oo u badnaa ardaydii qalin jebinaysay macallimiintoodii iyo weliba xubno ka tirsan dowladda soomaaliya heesta laga tiriyey masiibadii ka dhacday hotel shaama waxaa la dhihi karaa waa tan xusuusta ugu badan ku yeelatay soomaalida sannadihii ugu dambeeyey heesta qayladhaan waxaa sameeyey abwaan cabdi shire jaamac
aniga oo shaqo ka yimid ayaan guriga yimid t v-ga ayaan saaha u daawaday warkii baan ku jiray waxaan arkay masiibadii qaran wixii aan indhahaygu qabteen waxaan ku tilmaamo waa garan waaye markaan ilmadii ku dhamaystay ayaa combyuter i hor yimi oo daaraa ayaan isaga falfalaaday waxaa marka dhagayga ku dhacaay ereyo ay ka mid yihiin qaraxii lala beegsaday ardadii qalinjir wariyaha oo intaa leh marka anoo aan garanayn waxaan qoraayo ayaan combyuterkii ku bilaabay qoritaankan oo aan leeyahay khalqal lagu beer qaraxii lala beegsaday ardadii qalin jabinaysay khasaaraha na gaaray waa midaan illa loo hayno eeladhaan waa wareey eeladhaan waa wareey daawud dirir kaarajiye muxuu ahaa cumar caashi kaarajiye qur-aan ruuggeena haddow wasaa koorta laga gooyey dhakhaatiirtii wax qalin jabay khabarnamo ay dhaafay
qayladhaan waxay si weyn u taabatay dareenka dadka soomaalida toddobaadyo kadib markii ay soo baxday heestaasina ururka al-shabaab waxay mamnuuceen miyuusiga inkastoo haddana aan si toosa loo dhihi karin xiriir ayaa ka dhexeeya heestaasi iyo mamnuucista miyuusiga ee al-shabaab dadka kale ee sida weyn suugaanta kula dagaalama ururka al-shabaab iyo ahdaaftooda waxaa ka mid ah afhayeenkii hore ee ururka ahlusunna wal-jamaaca maxamed xuseen awliyo awliyo waxa uu inta badan adeegsadaa suugaantiisa oo isugu jirta gabayo heeso iyo geeraar waxaana uu al-shabaab ku eedeeyaa inay ku tunteen mabaadi'da islaamka maqaadiirtu nimankay wadee maydka gabanayay mawrahan dhulkaygii kuwii neeriye bixiyey abxigii rasuulka dirbaba naga mamnuuceen calayhi salaatu wasalaam marwo sharaf leh oday maahiroo gabay ku maansooda sheekh malcaamadii sii fadhiya diinta marinaya mashaaricda iyo ay qabtaan madaxa goynaya dadka nool markii ay dilaan maydka qodanaya layaabka ugu weyn waxay tahay waddankan lagama qaxi jirin dadkii markay ay dileen aqoonyahankii ay dileen culammadii waxay noolaa ayay midkii kalena soo qabteen oo ay soo qubteen al-shabaab waxaa lagu eedeeyaa in degaamada ay ka taliyaan aan lagu arkin calanka soomaaliya ayna dejiyaan meelaha uu saaran yahay maxamed xuseen awliye waxa uu ku qabsaday al-shabaab inay gaf ka galeen calanka soomaaliya calankaa gaf weyn laga geliya culimmadiisiiyo macumriye ninkaa caasiya ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calankii weynaaye laaluushku waa cayn xun oo lagu cadaab gale cisi mala duldhulkii lagu cunaa laguna cayrtooye waa cadowga aaladuu wasiya hubaan codu samaysnayne waa cayn gumaystuu ku dhaco dahabka ceerayne waa waxaa carruurteennii shabaab ciidanka u qoraye ay culammadii laynayaan oday ciroolaaye waxaa caalim diingalay ilbihii haatan la cunsiiyey caalimiyo ugaas kuwa marshe ciidamada laayi calankeenna waatay gubeen cadogeysyadiiye waa cadow gumaystuu wato ciidda iisadaye shaydaan cunaamada wato dhulkabaayiniye calankaa madow kuwa wataad ciidankiisaane hasheeyo qadaad dhaafsateen culadadiiniye waa yad cirooban sharcigu celinin waa yaabe dalkeenniyo cadaawa qabsaday cunay dhallaankiiye xajil bay u daareen hees carab ku luuqayne haddaba xilligan adag ee soomaalidu ay ku jirto door ma u bannaan yahay suugaanta aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin in sida aynu ka dareennay heestii qayladhaan iyo gabayga sugaal cabdulle uu xilligan yahay mid si weyn loo tabayo doorkii suugaanta iyo suugaanyahanada war maxaa maskaxdii miyirka in ka qaaday war meydna arkin mulk baan rugsheeyey waxa aan ka macaashnay war meydna arkin mudnaantii dhaqankeena iyo halka maanta aan joogno war meydna arkin ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war meydna arkin mashaqada dalka taalla war meydna arkin masiibooyinka muuqda war meydna arkin mahadhooyinka beerbay war meydna arkin dilka aan marna joogsan war meydna arkin inta ruux mudanaa iyo dar muhiima la laayay war meydna arkin malaayiinta qaxaysa war meydna arkin inta moolka bullooyinka maayadaa ku dhammaatay war meydna arkin dadka meel kasta daadsan war meydna arkin macluush iyo cayrta war miyayna arkayn musana uga dhallaanka war miyayna arkayn qurbaha maatada joogta midda ay la kulmaan war miyayna arkayn dadka waaye maciinka magaciinina sheegta war miyayna arkayn dalintiina maxbuusan war miyayna arkayn kuwa jeelka ku mayday war miyayna arkayn muwaadiinta dhammaatay war miyayna arkayn ma- mahuraanada quustay war miyayna arkayn magaca sii dhimanaya war miyayna arkayn dadkeennoo kala maarmin sida loo kala meeray war miyayna arkayn midnimadii ummadeennoo mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo war miyayna arkayn mariidkii isticmaalka oo misna taagan agteenna inuu maamulo ciidoo meel cidlaa uu ka qaato marrabaan la gubaystana maanta aada ugu dhaarsan war maxaa maskaxda iyo miyirka in ka qaaday maxnad aan baxahayn iyo masiibooyin la yaab leh meel kastoo laga sheego allaahuma naajayna muslimiintu dhahaan anna xaaji maruurtiya midda haysa dadkeenna meel kastaa ka caddeeyo murtidaa ku tilmaamaya malaayiin xil u waashay ayagaa isu muuqdeenoo waxbay maqlayaan keligaa wax marooqsay ku mashquulsan yihiinoo kulligood madaxweyne iyo mudane aan dhacahinba mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horaa lagu daalo waa midday isku seegtaye adoon mawjada oogin waxna aan maldahaynin halka ay ka maroortay aan marqaati u yeele qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadin ahayow maanta maalin adduuniya badan weeye la joogo alla xaaje maroortiyo dan guud meelka dhaceeda aan marqaati u yeeleye qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartay kii muwaadin ahayow maantay maalin adduuniya badan weeye la jooge wax markaa ku hor yaala masna aad sahlanayso berri meel xuntagayiyo wax basaalaxa keenoo dadku ay mahdiyaanoo madmadow aan lahayn labadaa kala miiroo miisaan boo kala saarto midka qayr kala qaata haddii laismaqli waayana mudda waa berri toole bowdna waa mahuraane ilaahuna masaarxoo noo macin weydiyo